kureed markiise qiimashii koronka ee gaaska laga kariw raashinka iyo weliba bulshada qaar isticmaalase magaalada muqdisho iyo walaa xoogan kumuujeena dhabkiyo ku haysta arrintaasi iyo foodani hayte bilo ramadaan oo diyaargarow hoogan iyo ongalahayaan guud ahaan bulshada iyo weliba shacabka muqdisho sheegana inay maaquulan hayna waqtina guda jira in la qaalay gaaska gaaska inuu saamaxili markii hore intuu qiimuhu joogay qiimaha hadda maahan qiimo lasbarbardhiisa uu ka sareeyaa marka waxaa is dhigi karnaa gaaska gaaska qiimihii hore iyo qiimaha hadda qiimihii hore oo ku joogay meelaha iyo hadda isma lahan iyadoo waddanka la ogyahay shiidka ka jira iyo lacag la-aanta waddanka in gaaska saas loo qaaliyeeyo ani ahaan meela fiicno bismillaah kudhawe laakiin inuu gaaska qaaliyo anaka danna uma jirto adduunkana shiidoo sii marooyaa anakoo shiid iyo isku sii darsana meeshaan aa joogno masii dul qaado karna inoo soddon iyo shan u tago ama wax lamid ah toban iyo shantiis dii lagu dhaafi karaan elmiinaa nagala sii yara anaka ila shiidaan ahne ramadaanka wuu yacni wuu ka dhib badan yahay xiliyada kale caadiga wax loo karsanaayo ramadaanka wax badan in la samaystaa loo baahan yahay dadkan waxay markaas yacni dadka gaaska soo saara waxay ka faa'iidaysanaa baahidaas loo qabo darteeda
sidoo kale kookumadee dadka ganacsada u dhoholiyo gornyo laga kariyaw raashinka oo ku hadalay arrintan koronka howka gaaska laga kariyaw raashinka ayaa sheegeen iyo habadii doonaan dhoholiyo qornyo haddii uusi sadiq aalin haada gaaska annagana waxaan leenahay dhoeshii qoryahan soo badinaynaa annaga koonfur galbeedaan nahay hadday suujinka qaali ka dhigaan annagana koonfur galbeedaan nahay qoryaha iyo dhoheshaan soo badinaynaa waa soo hejinaynaa masaakiinta taagta daran dhoheshay gadaayaan toddoba dollaraan gadaa siddeed dollar loorka dhoheshaa hadday oloos weynay tahay sabbihan oloos weyn soddon iyo shan dollar intee laga keenaa suujin haddii laga bixiyo loor dhuxula ana siddeed dollaraan ka siinaa loor dhuxula loor dhuxula anaa ii soo degaan ekas kontaroolaa laygu yimaado loor dhuxula aan ka siinaa siddeed dollar waxaan leeyahay soomaaliya labaatanka degmadood waxaan ka siinaa loor dhuxule siddeed dollar bulshada qaarina sagaarian ka tiirsan isticmaalowka gaaska laga kariyaw raashinka kaasoo hadda koronka iyo qiimishii uu sideed iyo ku dhowaad soddon shan dollar